waman sallaa qofka ku tukada bilijtihaadi ijtihaad ayuu ku tukaday fatayaqana wuxuu yaqiinsaday alkhadaa gef qadaa fil adhari adhar haddaynu qaban u qadaynaya ee falow tayaqanahu hadduu yaqiinsada fiiha salaada dhexdeeda ayuu khada ii yaqiinsaday wajaba stinaafuha inuu cusbooniyo salaadii ayaa waajib ah ee wain tagayara ijtihaaduhu hadduu ijtihaadkiisa isbedelo camila bithaani ka labaad ayuu ku camal falayaa walaa qadaa qadana laguma laha xataa low sallaa hadduu tukada arbaca ragcaatin afar ragcadood liarbaca jihaatin falow tayaqanahu haddaba hadduu yaqiinsada fiiha salaada dhexdeedii wajaba istinaafuha inuu cusbooneeyo ayaa waajib ku ah ee wain tagayara hadduu isbedelay ijtihaaduhu ijtihaadkiisa iyo dadaalkiisa ayaa isbedelay camila bithaani ka labaad buu ku camal falayaa walaa qadaa qadana laguma laha xataa low sallaa hadduu tukada arbaca ragcaatin afar ragcadood buu liarbaca jihaatin afar jihe u tukaday bilijtihaadi ijtihaad baanu ugu tukaday afar jeer ijtihaaday falaa falaa qadaaa wax qadaa qofkaa laguma laha waxa uu leeyahay sheekhu qofka ijtihaad ku tukada waa ijtihaaday qibladii ama isaga ama qof kale ou qabsaday ayaa ku ijtihaaday dabeedna wuxuu yaqiinsaday khata yacni inay gef ahayd ayuu yaqiinsaday meeshii u tukaday inay khata ahayd waa qadaynayaa waajibahaan buu leeyahy fil adhari adhar haddaynu qabanno wuu qadaynayaa salaada ah mar hadduu yaqiinsaday oy hubaal noqotay halkuu tukaday inaanay qibladii ahayn hadduu yaqiinsaday buu ihi salaada dhexdeedana markaa taaniga adharka ka soo horjeeda wuxuu le laa yaqdi isagu ma qadaynayo maxaa yeele qibladii dee cudurdaar ayuu uga tegey marka waxay ka dhigan tahay isagoo ka taga dee dagaalka dhexdeedii oo kale daba hadduu yaqiinsaday buu salaada isagoo ku dhex jira inuu cusbooneeyo ayaa waajib ku ah mar haddii ay soo celiniba ay waajib ku ahayd inuu cusbooneeyana waajib bay ku noqonaysaa hadduu ijtihaadkiisa isbedelo buu yidhi mar labaad oo sawaabkii markaa meel kale uga muuqda camila bithaaniyi kan labaad ayuu ku camal falayaa walaa qadaaa qadana laguma laha oo wixii ijtihaadkii odhan ku tukana soo qadayn maayo maxaa yeele dee ijtihaad ijtihaad laguma buriyo isagoo masaladaa inoo sii caddaynaya wuxuu hi hadduu tukado xataa afar ragcadood ayuu afar jiha u tukaday ijtihaad dartii baanu ugu tukado dee mid walba markuu tukanay meel bay ula ekaatay falaa icaadata walaa qadaaa icaado iyo soo celin iyo qadatona laguma laha maxaa yele ragcad kasta dee waxa loo gutay ijtihaad khataana markaa dhexdeeda ma caynoobin baabu sifati salaati salaada sifadeedii ayuu u baab yahay markaa sifatu salaa wuxuu ka jeedaa kayfiyatu salaa salaada qaabkeedii iyo habkeedii markaa waxay sifatu salaa ama kayfiyatu salaa waa arkaantii iyo shuruudii iyo sunayaalkii weeye markaa haddii waxaan yani ama waxay dhahdaan waxa salaada loo sharciyeeyey ee salaada loo doono ee weliba ka horeeya ay waajibkana tahay in lagu sii sugnaado intay salaadu dhammaanayso waxa weeye shardi waxa salaada u waajiba ee ka horeeya ee welibana inuu qofku ilaa salaada u dhammaystiranayo kusii sugnaado ay tahay waxaa la yidhaahdaa shardi wixii markaa ayana la doonay ee salaada dhexdeeda ahina ee waajib ahina waxau noqonayaa rugni sunnayaalkii wixii la yidhi sujuud ha lagu kabanaa abcaad baa la yidhaahdaa wixii aan lagu kabaynin sujuudna hay-ad baa la yidhaahdaa markaa salaadana qof oo kale ayay culimmadu ku shabahaano bimacnaa rugnigu madaxoo kale uga dhigan yahay shardiguna waa nolosha oo kale abcaaduna xubnahoo kale uga dhigan tahay hay-aadkuna timahoo kale uga dhigan tahay bile arkaanuhaa salaada arkaanteedu alaata cashara saddex iyo toban weeye anniyatu niyo weye ka ugu horeeya ee fa in sallaa haddii uu doonayo inuu tukado fardan salaad farada wajaba waxaa waajiba qasdu ficlihi falkiisa qasdkiisa waa waajib wa tacyiinuhu yani caddaynteedii iyo kuwii kale kasooceeduna waajib weeye wal asaxu asax waxa weeye wujuubu niyati alfardiyati faralnimo inaad niyootay inay waajib tahay duuna alidaafati ila llahi tacaala ilaahay u tiirinteedu waajibsan maaha wa annahu wal asaxu waxa anuu yasixu inuu ansaxayo aladaa-u adda niyadiisu inay ansaxayso biniyati alqadaa'i qada niyadii yani inuu ku ansaxayo wa cagsuhu iyo kaa cagsigiiba waxa uu leeyahay sheekhu arkaanta salaadu ay leedahay waa saddex iyo toban marka afartii rugni ee dumaaninada iyo xasiloonida lahaa ayaa markay saddex iyo tobanka ay ka dhigaan baa hay-ad taabico oo raacaysa rugnigun bay ka dhigaan cilada qaarkeed sideed iyo toban bay ka dhigaan oo dumaaninada ayay markaa gaar u tiriyeen niyatulkhuruujna way ku dareen niyada ka bixitaanka qaarna afar iyo toban bay ka dhigaan adigu waa iska khilaaf lafdi ah oo arkaan dumaaninadunba qofna uu ka tirinaya rugni qura qaarna hay-a taabica uu ka tirinaya midba uu si un odhanaya laakiin in lagama maarmaan ay tahay way isku wada waafaqsan yihiin marka haddaba rugniga ugu horeeya anniyatu niyo weeye inuu qofkii niyeeyo yani salaadii inama alacmaalu biniyati wainama likulli mri'in maa nawa leanna rasuulku sal l sl wuxuu ihi acmaasha ansixitaankeedu waxa uu ku xidhan yahay niyo qof kastana waxa u sugnaaday wuxuu niyeeyo ummadda islaamkuna waxay ku kulansan tahay in niyada la ictibaarinayo o la fiirinayo salaada dhexdeeda ayada ayaanu inoogu horraysiiyey maxaa yeelay dee salaadu ayada ayuunbay ku guntantaa marka hadde wuxuu ihi fain sallaa ay araada an yusaliya hadduu doono inuu tukado fardan salaad farale hadduu doono inuu tukado wajaba qasu ficlihi falkan salaada yani inuu qas u qastiyo ayaa waajib ah si ay dee afcaashii kale ay uga soocanto ile marka qaarkood waad fadhiisataa mar waad istaagtaa marmar waad foorarsataa si ay dee u kala soocmaan afcaashaadii iyo tii salaada ahayd waa inaad uqasadkeeda yani samaynteeda waa inaad u qasadaan wa tacyiinu waana inaad cayintaa ooda caddaysaa ood ka socdaa kuwa kala duhur iyo casar mid ay tahay asaxna waxa weeye inay faralnimo in la niyoodaana ay waajib tahay faralnimo in la niyoodaana waynay waajib tahay taanigu isagu wuxuu leeyahay may ma waajibayso leanno dee mar hadduu faral duhur ama casar uu yidhi dee faralkii ayuunbay noqonaysaa ila casar iyadoo duhur kale ma jiraane duuna alidaafati ila llahi tacala laakiin ilaahay in loo tiiriyaa iyada waxba waajib ma aha maxay yili cibaadadu dee alle ayuunbaa loo cibaadaystaa il baa isagu wuxuu leeyahy may waa waajib si ikhlaasku u dhammaystirmo marka halkan wuxuuna odhan doonaa dee talafudka iyo ku hadalku waa sunne markaa qasdulficligaasi waa halka usalida ay ka yidhaahdaan usali macnaa waxaan tukanaya waa qasdulficliga taciinkuna waa duhra usali duhran baan tukanaya taas weeye asax waxa weeye inuu waaj inay ansaxayso addihii salaaddii addaahayd niyatulqadaa inay ku ansaxayso salaad addaahi oo aan waktigeedii tegina uu joogaa waxa weeye waa inay ku ansaxayso biniyati alqadaa laakiin waa markuu waktiga ka jaahil noqdo qofku masalan dee waxaa jira daruuri ama mugdi baa jira wuxuu maleeya waktigii inuu baxay markaasuu qada ahaan u tukaday dabeedna waxaa caddaaday inuu waktigii baaqi yahay ama sidaa cagsigii o alqadaa uba ansaxaya biniyati aladaa oo masalan wuxuu maleeyey waktigii inuu baaqi ihu joogo dabeedna ad ahaan ayuu tukado waxaa caddaaday waktigii inuu baxay mid kastaba markaa adiya qada mid kastaba magaca kale waa loo isticmaalaa markaa kaasina wuu iska ansaxayaa buu leeyahay laakiin waa goorma waa marka ay jahli arrintaas ku dhacdo weeye hadduu laakiin u camdiyo ayada ma ansaxaysa bay leeyihin leanu talaacub iyo ciyaar bay arrintaas ku tusinaysaa taanigu wuxuu leeyahy ma ansaxayo qowlkaa kasoo horjeeda asax wuxuu leeya ma ansaxayo waxa la shari waa la shardiyaa adiya qada ayaa la kala sheey si mid kastaba deka kale uga soocmo si duhur iyo casar ba ay ahayd wanaflu sunihii dul wakti waktiga u saaxiibka awi sababi ama sababta u saaxiibka ahaa kal fardi falalkii unbuu la mid yahay fiima sabaqa waxa inoo soo hormaray wa fii niyati nafliyati sunanimo niyeynteedana wajhaani laba waji ayaa ku sugan qultu waxaan ihi asaxiixu saxiix waxa wey laa tushtaradu inaan la shariya niyatu nafliyati sunanimo niyadeed inaan la shardinayn weeye wallahu aclam waxau leeyahay sheekhu sunnihii waktiga lahaa sunnayaasha waktiga leh bimacnaa waxa weeye waa rawaatibta oo kale duhurka kuwa ka horeeya casriga kuwa horeeya maqribka kuwa ka dambeeya sunnayaasha waktiga leh ama sabab kale waa sida dayaxmadoobaadkii cadceedmadoobaadkii kal fardi faralkii ayuunbuu la mid yahay fiimaa sabaqa wixii noo soo hormaray oo ah inay shardi tahay qasdulficli iyo tacyiin inuu markaa kusufiyo isla ciidulfitri iyo markaa inuu yani u cayimo wa fii niyati nafliyati sunanimada niyaynteeda in la shardinayo sunanimo inaad niyooteed wejhani laba weji ayaa ku sugan oo mid le waa la shardinaya iyo lama shardinayo qultu waxaan haddaan niwawaya asaxiixu laa tushradu niyatu nafliyati sunanimo in laad niyootaa waxba shardi maaha wallahu aclam maxay nafliyada mulazima linafli ayuu tahay wayakfi waxaa kaafinaya fi nafli mulaqi fi nafli lmutlaqi sunnihii isagu iska sii daysnaa niyatu ficli salaati salaada samaynteeda niyadeeda ayuunbaa ku filan waniyatu niyaduna bilqalbi ayay ahaatay wayundab waxaa la sameeye annudqu in lagu hadlo qubayla takbiiri takbiirta ka hor in lagu hadlaana waa iska sunna waxau yihi sheekhu waxaa kaafinaya nafligii mulaqa ahaa sunnihii mulaqa bimacnaa aan wakti iyo sabab midaba aan lahayn waataynu hi mulaq waxa fasira ama saabiq baa fasira ama laaxiq baa fasira mulaq aan waktina ku xidhnayn sababna aan ku xidhnayn ee aada iska tukanaysay un kaa waxaa ku filay niyatu ficli salaa salaada samaynteeda inaad niyooto ayuunbaa ku filan niyaduna waa bilqalbi buu yidhi oo sidaas ayaa lagu ijmaacsan yahay in maxalka niyadu ay qalbiga tahay maxay le waa qasad markaa haddii xataa lagu hadla isagoo qalbigina uu kaafiliyo maqan yahay ma kaafinayso sidana waa lagu ijmaacsan yahay wayndab waxaa lana suneeyaa buu ihi annudqu in lagu hadlo qubayla takbiiri takbiirta ka hor in lagu hadlaana waa sunne yani sunahana waataynu soo tilmaanay in fara badan fuqahadu markay sheegaa waa sunna ay leeyihiin inaanay uga jeedin waa sunnihii rasuulka yani markay uu xaqiiqiyaaseenun macnaheed waxa weye waa shay wanaagsan oo iminka waxa l liyusaacida lisaanulqalba si carabka iyo qalbigu ay isu kaashdaan miyaanay fiicnayn may waa fiican tahay waa sunnaun markaa bimacnaa waa wanaagsan tahay un weeye si wixii aada qalbiga aada ugu haysatay haddaad carabkii kaga dhawaaqdo soo ma wanaagsan bimacnaa saasun weeye ee wax daliilahoo loo hayo ama yacni sunnaha rasuulka ficilkiisii ama qowlkiisii midnaba looga haya ma jirto inta badanna dadka yani halkan ayuu ugu soo dhuuntaa shaydaanku yani ma arkaysid inta badan qof allahu akbar ku margeliyo o ku celcelinaya arki maysid laakiin qof usalli inta badan celcelinaya waad arkaysaa laga yaabo ragcad iyo lababa inay kaga tagaan sida usallidaa u hayo waxa kaloo iyadana ay had iyo goraale ay soo gashaayana oo waswaasku uu ka yimaadaa waxay yidhahdaan muqaarana iyo istixdaar yani niyada iyo takbiirta in la xidhiidhiyo waa muqaarana waa muqaarana xaqiiqiya la sameeyo niyadii dee takbiirtao dhan loo wada xidhiidhiyo istixdaar waxa la yidhaha baa jira istixdaar xaqiiqi ah inuu arkaantii oo dhan qofku markuu salaada gelayo soo xaadiriyo maxaa dhacaysa markaa qofku intuu fikiro dabeetana uu ka bilaabo niyadii oo istaagii oo rukuucdii oo sujuuddii kolba midun baa muruxsanaya haddana waa ku celinaya un haddana mid kalaa muruxsanaya waa ku celinaya un yani dadka qaarkood baa siday u wadaan aan arkay saddex afar jamac iyagoo kaga hadhay marka windaubayda takbiir saasn bay uga jeedaan laakin wax sugan maaha athani ka labaadna takbiirat lixraami allahu akbarta xidhashada weeye wayatacayan waxaa ku waajibaya cala alqaadiri qofka karaya allahu akbar ayaa ku waajibaya walaa taduru waxba dhibi maysa ziyaadatun kordhin oo laa tamnacu lisma magaca aan mancinaynin ismiga takbiirka kallahu akbar oo alshaa halkaa loo kordhiyo wey wakada allaahu ljaliilu akbar ayaynu kuna fil asaxi haddaan qabano laa akbaru llahu ayada may cala saxiixi saxiix haddaynu qabano waxa uu leeyahay sheekhu ka labaad ee arkaanta ka midi waa takbiirat lixraam waa allahu akbarta xidhashada taas weeye idaa qumta ila salaati fakabir ayaa rasuulku yidhi xadiidkanna rasuulku sal sl miftaaxu salaati lwuduu way salaada furfurashadeeda ama miftaaxeedu waxa furaya waa waysada waxa wixii xalaasha kuwaa kaa xaaraantinimaynaya ku gelinaya salaadina waa takbiirta waxa ku xalaalaynayana waa salaamo naqsiga markaa takbiirat lixraam baa lagu magacaabay liannu waxa kaga xaaraan noqonayo qofkan tukanaya wax xalaal u ahaa cunto cabid hadalkii waxaasoo dhan baa qofka kaga xaaraan noqonaya sidaa darteeda takbiirat lixraam logu magacaabay wuxuuna yidhi sheekhu waxaa ku waajibayay qofkii qaadirkahay inuu ku hadlo karayey allahu akbar inuu yidhaahdo liannu rasuulka sala allahu alay wasalam falkiisa sidaas ayaa laga soo raray waxaanu rasuulku sala allahu alay slam yihi salluu kamaa ra'aytumuunii usalli u tukada si ay aragteen aniga u tukanaya yacni sidaan idin baray ilayna allahu barsa dee lama arkay sidaan idiin baray u tukada ama iga aragteen amaan idiin baray mana dhibaysa buuhi ziyaadatu laa tamnacu lisma ziyaado iyo kordhin aan magaca takbiirta aan waxba yeelaynin waxba dhibi mayso kallaahu akbar alif laam oo la kordhiyo maxayna takbiirtii de way ku tusinaysaa mubaalaqa iyo weliba weynayntii dee takhsiis ayay markaa ku tusinaysaa ilaahay baa shay kastaba ka weynaya noqonaysa sidaas leeg waxaan ayana dhibaynin allaahu ljaliilu akbar fil asax asax haddaynu qabanno taasina iyana waxa ma yeelayso sifo kastoo sifaadiisa ka mid a haddii aan fasligu iyo kala saarku haddii aanu ku dheeraanin weeye muqaabil asaxu wuxuu leeyahay isagu waa dhibaysaa oo lama ogola intaana waxa kaloo markaasu uu diiday laa akbarullaahu cala saxiixi haddaan qabanay isaga kaasi waa dhibaya maxaa yila takbiir ayada dee kaa lagu magacaabi maayo oo sidaas ayuu diiyey taanigu wuxuu leeyahay muqaabilu saxiixa ka soo jeeda waxba ma yeelayo maxayna dee khabarka in la horumariyaa oo mubtadaa laga horumariya way iska banaanayd waman caajaza qofka ka caajisa qofka ka caajisa taa ku dhawaaqeedii tarjama waa turjumanayaan wawajaba tacalumu barasho ayaana waajiba in qadara hadduu awoodo wayusanu waxaa la suneeyaa rafcu yadayhi labadiisa gacmood inuu kor u qaado fi takbiirihi takbiirisi xidhashadiisa xadwa mankibayhi ilaa labadiisa garab qaabilkooda walasaxu asaxna waxa weeye rafcuhu inuu kor u qaadayo maca ibtidaa'ihi marka uu bilaabayo takbiirta ayuunbuu kor u qaadaya wayajibu waxaana waajiba qarnuniyati niyada bitakbiir in loola xidhiiriyo waqiila waxaa la yegsiya biawalihi ma awelkiisa waa kaafinaysaa baa leyihi waxau leeyahay sheekhu qofka ka caajisaan inuu takbiirtii ku hadla carabigii waa keri waayo waktigiina yani u suurtogeli maayo barashadii tarjama wuu turjumanayaa oo wuxuu la imanayaa luqo alliyaaliyo luqadii uu garanayo macnaha ilaahay baa weyn ayuu turjumanayaa ayuu ku xidhanayaa luqo alla luqadii uu garanayo yani fuqahadu waxay odhan jireen oan kutubta qaarkood ku hari jireen luqadda farisiga ayaa ugu dhow oo markaa taa farisiga inuu uu ku turjumta ayaa wanaagsan laakiin ninkii aan dee farisina gelin carabidii garan waaye farisigana carabidii waa kasii adagi manaa uu kaga sii adkaanaya ninkii farisiga aan bay fudud tahay laakiin nin aan farisi ahayn haddii la yidhaahdo isagoo carabidiiba garan waaye farisi yani ha ku sii turjumta haddii la yidhaahdo de way kusii adkaanaysaa bajuuriga iyo baan ku arki jiray waa hore oo khadaaya basra katar waxaa caynkaasa bay odhan jireen weyaan waa hore ay ku dambeysay inay saa ahayd baan filaya yani farisiga saasay ku noqonaysa markaa waxaana sunno ah ninkii musalliga ahaa inuu labadiisa gacmood kor u qaado marka uu xidhanayo fii takbiirihi markuu xidhan inuu gacmaha kor u qaado ayaa la sunneeya xadwa mankibayhi yani labadiisa garab muqaabilkooda ayuu kor u qaadayaa oo ilaa suulashiisaasi ay markaa dhegtiisa intaa xidhaa yaroo hoose laalaada ay ka gaadhayaan farihiisuna ay markaa halkaa kala sinmayaan garbaha wal asaxu rafcu maca ibtidaa'ihi asaxna waxa weeye waktiga la kor qaadayaana inuu la bilaabayo allahu akbarta oo markuu allahu akbar odhanayo ayuunbu gacmahana kor u qaadaya iyagoo marka hore iska dejisan ayuunbu allahu akbarta kor u qaadaya muqaabil asaxa taanigu wuxuu leeyahy wuxuu qubayla takbiir takbiirta ka hor ayuu sii qaadaya waxaana waajiba ayuu sheekhu yihi qarnuniyati niyada in lala xidhiiriyo bitakbiiri takbiirta in lala xidhiiriyaana waajib weeye oo niyadii qofku isaga oo niyeysan oo niyadii qalbiga ku haya inuu allahu akbartiina yidhahdo wa qiila waxaa la yigfii biawalihi maya waxaa ku filan inuu awalka takbiirta un inuu la xidhiiriyo aanu waxba intuu takbiirta wada odhanayo aanu daa'iminin ahaalisu ka saddexaadna alqiyaamu waa istaag fii fardi lqaadiri qofkii karayey waa inu istaagaa wa sharduna waxa weye nasbu faqaarihi inuu lafaha dhabarkiisa inuu oogo u taago ee fain waqafa hadduu istaaga munxaniyan isaga oo yacni soo hoobanayo soo qalloociyey oo maa'ilan ama isagoo dhinac u ishay baxayda si oo laa yusamaa aan lagu magacaabaynin qaa'iman mid taagan lam yasixa ma ansaxayo ee fain lam yutiq haddaanu karin intisaaban korisutaag haddaanu karin oo wasaara ka raakicin mid rukuucsan oo kale uu noqdo fasaxiixu saxiixu anahu yaqifu hakada sidaas kadalik sidaas ayuu isu taagaya wayaziidu inxinaahuna wuu kordhinayaa yani foorarkiisa birukuucihi rukuucdiisa wuu kordhay in qadara hadduu karo waxa uu leeyahay sheekhu ka saddexaadna waxa weeye alqiyaamu istaag ayaa rugniya waa fii fardi lqaadiri qofkii karayey faralkiisa inuu istaaga ayaa rugniya waxay leeyihin walow ujraba ujraba ha ahaatee oo qofu xataa mushqayad siyaado kolla ha kiciyo kolla ha fadhiisiiye mar hadduu awood u leeyahay isagu inuu istaago ama ciduu ujro siiye inay joojiso wajibiyay ku noqonayso qaala rasuulku sala allahu alay waslam salli qaa'iman waar adoo taagan tuko haddaad awoodi weyda fadhi ku tuko haddaad awoodi weyda dhinac laa yukallifa nafsan ilaa wusacaha shardigiisuna haddaba waxa weeye qiyaamka waa nasbu faqaari qofkan musalliga ah ee tukanaya waa inuu ogaa lafaha dhabarkiisa yacni waa inuu qumaati u taagaa ee hadduu istaago hadda mar haddaynu nidhi waa inuu lafaha dhabarkiisa waa inuu taaga u ogaabaynu nidhi hadduu istaago munxaniyan isagoo xagga hore isu soo qaansaynaya ama xagga dambe ow maa'ilan ama isagoo dhinac isu iilaya midig ama bidic baxaysu laa yusamaa qaa'iman si oon loogu magacaabayn qof taagan lam yasixa ma ansaxayo qiyaamkii istaagiisa maxaa yeele waajibkiibu cudurdaarnaan ka tegi isqalloocinta ama iilashada aan la ogolayna waa inuu rukuucda u dhawaado weye qof inuu rukuucda u dhawaado weeye haddaba faylam yudiq buu ihi hadduuba kari waa intisaaba istaagii iyo dhabartaa lafihii dhabarka oogitaankoodii wuxuu u kari waaye xanuun ama weyni wasaaraka raakicin qof rukuucsanoo kale markiisa horaba fasaxiixu annahu yaqifu kadalik qofkii sidaas ayuu isu taagayaa waxaan u kordhinayaa inxinaahu yani forarsigiisana wuu kordhinaya rukuucii in qadara hadduu karo rukuucdana wuu u yar kordhinayaa sidee ay labada rugni istaaggii iyo rukuucdii ay u kala soocmaan waa inuu u yar kordhiyaa taani wuxuu leeyahay maya staa ma weska fadhiisanaya haddii ay u suurto gasho markaa istaag hadduu u suurto galo walow amkanahu hadday u suurto gasho alqiyaamu istaag hadduu u suurto galo duuna rukuuci wasujuud rukuuci iyo sujuud laakiin u suurto geli mayso qaamuu istaagiya wa facalahumaa labadoodana biqadri imkaani siduu u karayaayunbuu u samaynaya waxau leeyahay sheekhu hadduu u suurto galo ninkii istaag baa u suurto galay laakiin rukuuc iyo sujuud midnaba u suurto geli maayo mana foorosan karayo mana sujuudi karayo cilaa ayaa dhabarka kaga sugan qaama way istaagayaa bui horto istaagii waa la wa facalahumaa rukuucdii iyo sujuuddiina wuxuu sameyey biqadri imkaani sidai u suurto gasha dee dhabarku u yar leexiyey iyown markaan shaydin amre baa rasuulku uri waxaa kartaan kala kaaleen ee walow cajiza can ilqiyaami istaagii haddii uu ka caajiso qaacadda waa fadhiisanayaa kayfa shaa siduu doono ayuu u fadhiisanayaa wa iftiraashuhu iftiraashkiisa ayaa afdalu ka faday min tarabucihi tarabuc fil adhari haddaan qabno wa yukrahu liqcaau iqcana waa la karaystaa bian yejlisa waa inuu gasto calaa warikayhi labadiisa simood waa inuu ku fadhiisto naasiban isagoo kor u taagaya rugbatayhi labadiisa lowna uma yanxanii dabeedna waa soo hoobanayaa birukuucihi rukuucdiisii baxaydu sigoo tuxaadi ay qaabilayso jabhatu wejigiisu maa qudaama rugbatayhi labadiisa low waxa ka horeeya wal akmalu an tuxaadiya mawdica sujuudihi sujuuddiisa meesheeda waa inay qaabishaa waxau leeyahay sheekhu haddii uu ka caajiso qofka canilqiyaami istaaggiibuu ka caajisay qaacada kayfa shaa siduu doono ayuu u fadhiisanaya si alyaaliya siduu doono ayuu u fadhiisanayaa ee u suurto gasha de maxaa yidhi xadiidkii ayaa saa idlaatay laakiin wuxuu leeyahay iftiraash oo inoo iman doona oo ah lug inaad ku fadhiisato tiraashaa lugtaada inaad ku fadhiisatay intaad dhabarka u dhigto ayaa ka fadli badan buu i tarabuca biladhari haddaan qabanno tarabucna waxa weeye labada lugood markuu qofku isweydaariyo ee uu xaggaa hoose geliyo ayaa la dhaha tarabuc iftiraashka ayaa tarabuca ka fadlina filadhari adhar haddaynu qabanno qowlka adharka raajixa haddaynu qabanno kaas ayaa fadli badan buu leeyahy waxaana la karaahaystaa oo la kohday on wanaagsaneyn taaniguna dee wuxuu leeyahy tarabuca ayuunbaa fadli badan buu leeyahy oo kaas buu kasoo horjeeda wayugraw liqacaw iqca ayaa la karaahiystaa iyo fadhiyaalka salaada oo dhan iqca waa la karaahiystaa oo iqca waa sidee dhowr siyaalood ayaa lagu fasiriyay laakiin isagu tu inoogu fasiray wuxuu yidhi baan yejisa waa inuu qofka musalliga ee tukanaya ku fadhiisto calaa warikayhi warig yani waxa weeyaan waa halkaa bawdyaha korkooda halkaa bawdyaha iyo miskahayaa iska galaan ayaa la yidhaha bimacnaa waa inuu dib isu gaabiyo oo dabeetana sinaha uu ku fadhiisto naasima rugbatahi isagoo jilbahana kor u taagaya waa macnaa sida dee markaa iyada iyo ay xayawaanadaasi ay u fadhiistaan kaas iyo markaa karaahiyaa buu leeyahy oo labada baryood ayuu dhulka ku dhejinayaa labada markaa gomadood iyo labada markaa dhudhunna waa taagaya uma yanxanii qofkii musalliga ahaabay arrintani u taallaa waa hadal kacayo oo qofkii fadhiga ku tukaday ayaa halkan la xidhiidhaye kan lama xidhiidho uma yaxanii qofkii musalliga aha ee fadhiga ku tukanayay lirukuucihi buu u hoobanayaa bixaysu tuxaadii si oo ay qaabil ay qaabilayso jabhatu wejigiisu maa qudaama rugbatayhi yani labadiisa low hortooda ayuu markaa usoo hoobanaya wejigii labada low hortooda ayuu geynaya wal akmalu sida dhamayska tira an tuxaadiya waa inay qaabisho mawdica sujuudihi sujuudiisa halkuu wejiga dhigayay inuu qaabisho jabhadii ayaa kaamil oo dhamaystiran fain cajaza can ilqucuudi hadduu fadhigii ka caajiso sallaa waa tukanaya lijanbihi la'ima dhinaciisa midig fain cajaza hadduu ka caajiso famustalqiyan qadaadka isagoo ujiifuu tukanaya walilqaadiri kii karaya waxaa sunay atanafulu inuu sunaysto qaacidan isagoo fadhiya kadaa mudajican isagoo jiifaana waa kula mid bil asaxi asax haddaynu qabanno waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu ka caajiso can ilqucuudi fadhigii ayuu ka caajisay inuu fadhiisto sallaa lijanbihi laima isagoo dhinacaa midig u jiifa ayuu tukanayaa dhinaciina waa kari waaye famustalqiyan isagoo qadaadka u jiifa ayuu tukanayaa oo baabacooyinkiisuna xagga qiblada ayay u jeedaan weliba barkimiya waxbaa loo soo dhigayaa si ay wejigu usoo qaabilo xagga qiblada taas sidaasu kaga baxay haddaba wuxuyna yidhi walilqaadiri qofkii karayay waxaa u sugnaaday ee istaaga karaya atanafulu qaacidan isagoo fadhay inuu iska sunaysta wuu leeyahay ilaa fii fardilqaadiri qofkii karayay faralkiisi baynu idhi halkaa faral markaynu sunii baa baxay qaadir markaynu idhi caajiskii baa ka baxaya halka hore markaa qofkii karayay inuu iska sunaystaa buu leeyahy isagoo fadhiya wakadaa mudajican fil asaxi isagoo jiifana waa kulamid oo istaagii karaya fil asaxi haddaan qabano leannu sigu wuxu qofka tukada isagoo taga ayaa fadhiya qofka tukada isaga oo fadhiyana qofkii taagana ajrigiisa ayuu leeyahy qofka isagoo jiifo tukada qofkii fadhiya ajrigiisa ayuu leeyahy qofkii fadhiya ajrigiisa barhka ayuu leeyahy fil asaxi yani qowlka asaxa haddaan qabano taanigu wuxuu leeyahay ma ansaxayo eedijaacu maxaa yeelay dee suuradii salaadduba meesha way ka baxaysaa yani ninkii bal fadhiga iyo qaato suuradii salaaddu noqonaysaae qofkii karayey dee yuu qadaadka un isu tuuriyo inaanu ogolaanin buu markaa isigu leeyaho qowlkaa wuu diiday araabic araabicu waxaynu ku soo dhex jirnay arkaantii salaada isagoo mid walbana inoo raacinayey rugni kastuu inoo sheegana sunayaalkiisii inoo raacinayey wuxuu hi alraabicu ka afraad alqiraa'atu akrintii weeye wayusanu waxaana la sunneeyaa bacda taxarumi xidhashada bacdigeed dabadeed waxaa la sunneeyaa ducaau liftitaaxi ducada ducaau liftitaax la ydhaha ayaa la sunneeyaa huma atacawudu kadibna shaydaan iska naara ayaa la sunneeyaa wa yusiruhumaa labadoodaana wuu siraysanayaa oo hoos buu u dhigayaa wayatacawadu waana magan gelayaa fii kulli ragcatin ragcad kastana ilaahay shaydaanka ayuu ka magan gelayaa cala almadhabi madhab haddii aan ku soconno wal-ulaat hore ayaa akadu aada u adag oo kuwa kale kasii dambeeya kasii adag yacnii in tacawudka lagula yimaado waxa uu leeyahay sheekhu rugniga afraad ee arkaantii salaadu ay lahayd ka mid a waa alqiraa'a waa akhrintii qiraa'adaasina dee sida ay madhabka shaafici uu yahay waxa weeye waa qiraa'ada iyo akhrinta faatixada la akrinayo marka isagoo sunnayaashii ka yar horeynayay qiraa'ada inoo sheegayo wuxuu inay waysanu bacda taxarumi xidhashada dabadeed waxaa la sunneeyaa walow shayga aad tukanaysaa sunnaba ha ahaadee ducaa liftitaax ducada ducaa liftitaax laydhaa ayaa la sunneeyaa ducadaasina waa ducadan macruufkee wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati walard taas weeye oo macnaheedu yahay wajahtu wajhiya wejigayga waxaan u jiheeyey oon qaabiliyey bimacnaa looga jeedo daatada iyo jirka qofka oo dhan liladii fatara asamaawaati walard allihii samaawaadka iyo dhulka abuuray xaniifan musliman xaalaan ahay mid muslim ah xaniif aan ahay mid ka iilanaya diimaha xun oo dhan oo una iilanaya diinta islaamka musliman oo muslim oo ilaahay u hoggaansamay wamaana min almushrikiin aniguna ma yihi mid mushrikiinta ka mid a ina salaatii wa nusukii salaadayda iyo nusugayga cibaadadayda oo dhami wamaxyaaya wamaatii noloshayda iyo dhimashadayda lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay ayay u sugnaatay allah caalamiinta rabbigooda laa shariika low wax wehela uma sugnaanin wabidaalika umirtu kaas ayaa lay faray wa ana min almuslimiin taas weeyaan ducaa listiftaax taa macruufkee inagu aynu naqaano yani way fara badan yihiin ducooyinka la akriyo marka taas ayaa ka mid a uma intaa dabadeed markuu taa ama ta kale u akriyo taa ama tii kale ee uu doorto markuu akriyo dabadeedna waxaa la sunneeyaa tacawudu tacawuda ayaa la sunneeyaa inuu shaydaanka iska naaro intaa aanu qiraa'ada iyo akhriskii aanu gudagelin maxaa yeele ilaahay baa yidhi faidaa qara'ta alqur'aana fastacid billahi min ashayطaani arajiim marka aad doonto inaad akrido qur'aanka ilaahay ka magan gala shaydaanka rajiimka ee madruudka ee naxariista ilaahay laga eriyey ama fallaadhaha markaa xidigaha laga soo dhambaday lagu gano marka tacawudkuna wuxuu ku xasilayaa wax kasta oo shaydaanka iska naarkiisu uu ku sugan yahay ayuu ku xasilaya waxaana ugu fiican oo ugu fadli badan bay dhaha culamada acuudu billahi min ashayطaani arajiim culamada qaarna acuudu billahi samiic alcaliimi min ashayطaani arajiim ayaa ugu fadli badan bay dhahen wayusiruhumaa labadoodabana wuu siraysanayaa iftitaaxa iyo dacwad iftitaax iyo tacawudkaba waa uu siraysanayaa hoos buu u dhigayaa ama salaadu mid qirada kor loo qaado jahriya ahaato ama mid siriya ha ahaatee hoos ayuu u dhigayaa dee sidii adkaartii kale ee iyaduna sunno ahaydba siday ahayd nafdiisa ayuunbuu maqashiinayaa yani haddii uu yahay qof wax maqlaya wayatacawadu fii kulli ragcatin cala lmadhabi ragcad kastana shaydaanka wuu iska naarayaa calalmadhabi madhab haddaan ku soconno maxaa yeelay wuxuu leeyahay dee kala saar baa ku yimid qiraa'adii oo markanuu rukuucay ee uu sujuuday ayaa kala saar uu qiradii ku dhacay iyo fasli saa daraaddeed ragcad kastaba waa inuu shaydaanka u iska naaraa wal ulaakadu weliba ta u horaysaa ayaa aada loo sii adkeeyo iyadoo adagoo kuwa ka dambeeya taas ayaa ugu adag oo ka sii adag in iyada shaydaanka la yska naaro maxaa yeele de iyada waa la isku waafaqsan yahay dee qirada salaada dhexdeedana waxa lagu furfurtaa ragcaddaa hore uun dariiqa labaad ee madhabka ka soo horjeedaa waxa weeye mayeeto hore oo keli ah ayuunbuu shaydaanka iska naaraya maxaa yeelay dee qiradan iyo akrintan salaadu waa mid qura uun markaa ragcadda ugu horeysa ayuunbu shaydaanka iska naaraya sidaas ayaanaad moodaa inay sunnaha u dhow yahay oo dee rasuulka sala allau alay slam taa hore mooyaane kamay sugnaanin ragcadaha kale wa tatacayanu lfaatixatu faatixaduna way caynoobaysaa way waajibaysaa fii kulli ragcatin ragcad kasta ilaa ragcata masbuuqin qofkii lagala horo maray ragcaddiisii mooyaane walbasmalatu bisinku minhaa faatixada ayay ka mid tahay wa tashdiidaatuha tashdiidaadkeeda iyo shadadkeeda iyo adkeymayaalkeeduna ayada ayay ka mid yihiin waxa uu leeyahay sheekhu faatixadu waa waajibaysaa yacni inuu qofkii akriyo ragcad kastaba waa mid waajib ah ama korka ha ka akriyayo ama kitaab ha ka akriyayo ama iyadoo loo sheegayo loo yeedhinayo ha akrinaye ragcad kasta inuu faatixada akriya waa mid waajib ah weeye ama salaadu jariye ha ahaato ama siriye ha ahaato ama faral ha ahaato ama sunno midkay doontaba ha ahaato leanna rasuulku sala allahu alay slam wuxu uhi laa salaata liman lam yaqra bifaatixati lkitaab salaadii uma sugnaanin qofka aan ku akrin faatixatu lkitaab laa tujzi salaatu laa yuqra fiiha bifaatixati lkitaab xadiidkanna wuxu uhi ma gudayso salaad aan lagu akrin dhexdeed faatixatu lkitaab rasuulkuna sala allahu alay slam dee saas ayuu sameeyey oo ragcad kasta wuu ku akriyi jiray waxaanu ihi salluu kamaa ra'aytumuni usalli u tukada si ay aragteen anigoo tukanaya ayadda qur-aan ee ilaahay uu leeyay faqra'u maa tayassara minhu qur-aanka wixii idinka fududaada akhriya waxay leeyihiin salaatuleylka ayay ahayd qiyaamuleylka ayay ahayd xadiidkii ninkii uu berayeyna salaada uu rasuulku u sheegay musiibu salaada uma aqra maa tayassara macaka min alqur'aan riwaayadka qaarkood ayaa tilmaamaya inuu rasuulku ku yidhi akri wixii qur-aanka kaaga fududaada de markaa ninkaasi waxay leeyihiin waxa u fududaa faatixada ayuunbay hayd qaar baa yidhi dadka qaarna waxay leeyihiin maya waxay tilmaamaysaa qofkii dee aan faatixada karaynin wax kale karaya qur-aanka meelo kale ka karaya inuu intaasun akrisayno inan doonto وتتعين الفاتحة في كل ركعة تسوي كذا إلا ركعة مسبوق قفقي مسبوقها إلا قال هرم مري ركعة دي سمويانا إساقا دي كو عينو ميسو أخرين مايو بس هاتو مركو حدي ما إمامك والركوع ولا ركوع أيام فاتحة دي وحبا أخرين مايو مركا كوحي ليه ويكو واجبتي إمامك أياك حنباري إمامك أياك حنباري بيلادين waana masale khilaaf badan oo culimo fara badanana ay ku tegeen inaanu xambaarayna qofku ay tahay inuu akriyo walbasmalatu minhaa bisinkuna aayad ka mida weeye oo toddobada aayadoode ay leedahay aayad ka mida weeye basmaladu haddaba rasuulka sala allahu alay slam waxaa ka sugnaaday inuu kor u qaadi jirayna waa sugnaatay inuu hoos u dhigi jiray mararka qaarkoodna waa sugnaatay mararka qaarna kor buu u qaaday uu maqashiiye dadka mararka qaarna hoos ayuu u dhigo dadka muu maqashiinin sidaa darteed in laga tagaa iyada ma jirto laakiin hoosna waa loo dhigi karaa sunnana waa korna waa loo qaadi karaa laakiin haddii ay dee khilaaf iyo mashaakil ay ka dhalanayaan oo ay u qaadanayaan dadkii in bisinkii laga tegay haddii hoos loo dhigo dee waxa wanaagsan mar hadday labadiiba sugan yihiin inaad kor ugu qaado si aan khilaafka iyo dhibaatadaasi aanay uga imanin wa tashdiidaatuha shadadyaalkeeduna ayada ayay ka mid yihiin ayada ayay ka mid yihin hay-adee xuruufdu iyo quruxay xuruufdu ay leedahay w xuruufdan la adkaynayaa marka afar iyo toban shad ama afar iyo toban meelood oo la adkeeyo ayay faatixadu leedahay bisinka oo keliya saddex meelood buu leeyahay oo bismi illaahi allah ilaamljalaalaha waa leeyahay alraxmaan araxiimna labada rood ayaa shidan marka waa lagama maarmaan in la ilaaliyo haddii markaa qofkii uu meel shadnayd afar iyo tobankaa haddii uu mid ka mida ka tago macnaha waxa weeye inaan kelmadda akrinteedii aanay ansixin kelmadda akrinteedii haddaanay ansixin uu ku noqon waayana qiradiisi inaanay ansixin bay noqonaysaa qiradiisi hadday ansixin salaadiisi ma ansixin qofkii weliba shadadka qaarkood waxay yidhahdeen culimadu haddii uu yani camdi ahaan uga tago isagoo u camdinayo caalimo macnaha isagoo garanaya haddii uu uga tago waabuu ku gaaloobayaa bay yidhaahdeen iminka iyaaka oo kale haddii uu shadkeeda ka tago isagoo caalimoho caamid ah oo wixiina garanaya una camdinaya hadduu ka tago macnaheedu waabuu ku gaalooyoobaya walciyaadu billah maxaa yeelay leanna macni iyaak adiga soomay ahayn iya haddii la takfiifiyo daw shamsi bay noqonaysaa macnaha luqada carabeed iya waa daw shamsi waa iftiinka cadceedu ay leedahay maxaa markaa ka soo baxaya dee inuu qofku markaa leeyahay iftiinka cadceedda ayaanu caabudayna markaa wuu kuba gaaloobayaaba marka waa in la ilaaliya sidaedyeelkeedana walow abdala hadduu bedela daadan ayuu bidaa'in ku bedelay lam tasixa ma ansaxaysa fil asaxi asax haddaan qabano wayejibu waxa waajiba tartiibuhaa in la tartiibiyo ayaa waajiba wa muwaalaatuhaa in la xidhiidhiyaana waa waajib ee fain takhallala dikrun hadduu dikri soo kala dhex galo qaطca almuwaalaati xidhiidhintii waa goynayaa qaطca almuwaalaati xidhiidhintii waa goynaya ee fain tacallaqa hadduu haddaba dikrigaasi ku xidhan yahay bisalaati salaada hadduu dikri xidhiidh la leeyahay ka taamiinihiba weeye isagoo aamiin u leh liqira'ati imaamihi imaamkiisa arinteedii akhrintiisii ayuu aamiin u yidhi wa fatxi calayhi iyo isagoo u furayay imaamkii falaa ma goynayo muwaalaadkiikaasi fi lasaxi asax haddaan qabanno wayaqdacu waxa goynayaa asukuutu dawiilo aamuska dheerina uu goynayaa wakalaa yasiirun mid yar ayaa isna kula midoo qasada bihi uula qastay qadca alqiraa'ati qiraa'ada goynteeda aamus yar uula qastin oo kale mid fil asaxi asax haddaan qabanno ku soconno waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu bedelo yacni xaraf faatixada ka mida haddii uu intuu ka tago uu mid kale la yimaado misaal ahaan oo kale daadkii wala daaliin ku jiray ayuu bedelay da ayuu ku bedelay ma ansaxaysa qiraa'adiisa kelmadda uu akriyay fil asaxi asax haddaan qabanno maxaa yeelay dee nadmigii iyo tixii uu lahaa ayaa isbedelaya macnihiina waa iskhilaafayaa maxaa yeele daad dee min adalaal buu ka ahaaday daaduna waxay iyaduna ka timi dalla bimacnaa waxaas ayuu maalinimo sameeyey marka yani oo waxaa gelinka hore uu sameeyo maalinimada uu sameeyo ayaa la yidhaahdaa marka macnihii ayay isbedelaya muqaabilul asaxa ka soo horjeeda wuxuu leeyahay way iska ansaxaysaa maxaa yeelay dee waxa adag labada xaraf in la kala saaro ayaa dad fara badan ku adag marka way iska bannaan tahay buu leeyahay markay isku khilaafsan yihiinna waxa weeye qof karaya oo aanu camdiin ama qof caajisoy oo ay u suurto gashay barashadii on deetna bar ama qofkii isagu dee barashadii ka caajisay ee haddaba soo islaamay markaa waxay leeyihiin ee umigaahi waa iskaga gudaysaa isaga qatci ahaan khilaaf la-aanba hadduu ninku karayo una camdiyana iyadana khilaaf la-aan uma gudayso taana waa la isku waafaqsan yahay wayajibu tartiibuha wa muwaalaatuha waxa waajiba buu leeyahay sheekhu in la tartiibiyo faatixadii bimacnaa inuu la yimaado sidaa nadmiga iyo taxa ay u dhigan tahay ee loo yaqaano waa inuu ula yimaadaa maxay dee ijaazka iyo balaaqadu taas ayay ku jiraan haddii masalan markaa uu niskii labaad ayuu la yimi iyaaka nacbudu buu masalan ka qaaday markaasuu haddana qaybtii hore la yimi qaybta dambe markaa wax ictibaaran la gelin maaye waa inuu israaciyaayu caadigii usii wadaa haddii markaa dee iswada weydaariyo oo uu kelmadda meelgeliyana ma ansaxayso qiradiisu wa muwaalaatuha waana inuu xidhiidiyo waxaa kaloo waajiba inuu xidhiidhiyo oo kelimaadka ay faatixadu leedahay barhkeedba barhka kale ula xidhiidhiyaa ilaa dee neefsi yar iyo waxyaalaha mooyaane waana inaanu kala saarin salluu kamaa ra'aytum usalli u tukada buu yidhi si ay aragteen anigoo u tukanaya rasuulku sala allahu alay slam haddaba bal waxaan lagu kala gooyey ee la kala dhex geliyey ayuu sheekhu halkan inoogu kala qaadaya wuxuu ihi fain takhalada dikrun haddii dikri ajnebiya oo aan isagu salaada ku tacalluqsanayni haddii uu soo kala dhex galo oo siduu faatixadii u akrinayey ayuunbuu alxamdulilah iska yidhi ama nin muadinahoo dhawaaqaya ayuu ajiibay ama tasbiix buu la yimi waa dikri aan ku tacalluqsanayn salaada oon ku xidhayn qaطca almuwaalaat yacni xidhiidhintii ay lahayd wuu kala gooyey oo markaa waa inuu dib u soo bilaabaa haddii uu laakiin salaada tacalluq iyo xidhiidh la leeyahay oo waa maxay isagoo masalan faatixadii wado akrinaya ayuu qiradii imaamka u taamiinsaday oo imaamkii ayaa wala daalli isagoo markaasu aamin yidhi wa fatxi calayhi iyo imaamkii ayay isku taagtay suuraddii u akrinayey markaas ayuu u furay u sheegayey intaas ayaa soo kala dhex gashay falaa falaa yaqtacu lmuwaalaata ma goynayo maha kaasi muwaalaadka fil asaxi haddaan qabanno maxaa yeelay dee waa arrin oo loo suneeyey ninka maamuumkaa isagu muqaabilul asaxu wuxuu leeyahay me waa goynayaa oo qowlkaas ayuu ka hor jeedaa wayaqdac waxaa kaloo goynayaa sukuutu dawiila aamuska dheer ee camdigiina isna waa goynayaa haddii uu qofkii in doora iska aamusnaado oo una camdiyo faatixadii dhexda isagoo u wada ayuu iska aamusay waxoogay muwaalaadkii iyo xidhiirkii faatixadu ay lahayd waa go-ay markaa maxaa yeele waxay ku tusinaysaa aamuskaa dheeri inuu iskaga jeestay qiraadi weliba markuu mukhtaar yahay de waxaa kaloo isagana goynayaa mid dawiila sukuud dawiila buna leeya sukuud iyo aamus yar oo aan isagu dheeraynin waa goynayo qasada bihi qadca alqiraa'ati oo laakiin uga qasdinayey inuu qirada un ku kala gooyo fil asaxi maxaa yeelay dee falkaasaa wuxuu ku raadoobayaa niyadaa uu la yimi mar haddii uu aamuskan yar ujeeddada uu ka leeyahay bay ahayd qirada un inuu ku kala gooyo haba yaraade eh mar hadduu niyadaa ula yimi qiradiisi waa godo macnaheed waxa weeye inuu dib usoo bilaabo muqaabilulasaxa ka soo hor jeeda isagu qowlkaa labaad wuxuu leeyahay ma goynayo aamuskaa yare qiraada goynteeda ula qasdinayey maxaa yeelay dee goyn oo aada u qasadaa keligeed mayd raadaynaynin aamuska yarina keligii waxba raad muu samaynaynin haddii ay kulmeenna waa sidaasoo kale ayuu leeyahay fain jahila hadduu ka jaahil noqdo alfaatixata faatixadii hadduu ka jaahil noqdo fa sabcu aayaatin mutawaaliyaatin mutawaaliyatun waxa markaa ku hajiya toddoba aayadood oo xidhiidhsan fain cajaza hadduu ka caajiso toddoba xidhiidhsan fa mutafariqatun toddoba oo kala tagsan ayaa ku waajibaya qultu waxaan haddaan nawaawaya al asaxu lmansuusu asaxa la cadeeyey waxa weeye jawaazu lmutafariqati ta la kala geeyey inay bannaan tahay maca xifdihi isagoo korka ka haya mutawaaliyatan mid xidhiidhsan wallahu aclam waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu ka jaahil noqdo qofkii faatixadii dhammaanteed dee waa baran kari waa mucallinba waa waaye ama korkaabaanu kahayn oo kitaabkii ayuu waayey waxa markaa fa sabcu aayaatin toddoba aayadood waxa ku waajibaya markaa qofkii toddoba aayadood oo mutawaaliyahoo xidhiidhsan ayaa ku waajibaya haddii uu dee wanaajinayo weeye oo weliba mutawaaliyahoo xidhiidhsan oo aanu aayad iyo lababa meel aan midba aanu meel ka soo qaadanin maxaa yeelay dee marka ay xidhiidhsan yihiin waxa ay u ekaanayaan oy shabahayaan faatixadii haddii uu ka caajiso mutawaaliyada toddobadaa xidhiidhsan haddii uu ka caajisana fa mutafariqatun toddoba oo kala geysan oo aayadba uu meel ka soo qaatay ayaa ku waajibayu akrinaya maxaa yeelay dee kaas ayaa maqduurkiisa oo kale qaacidadii aynu hore ugu soo soconay dhowrka meelood soo sheegna waxayd almaysuru laa yasqudu bilmacasuur shayga fududaaday kuma dhaco shayga cuslaaday nawaawi ayaa isagu wuxuu leeyahay asaxa la caddeeyey waxa weeye inay iska bannaan tahay toddoba aayadood oo kala tagsan oo ama suurad qura ama suurada aad ka soo qaadata adigoo toddoba mutawaali oo xidhiidhsanba korka ka haya inay iska bannaan tahay suurad inaad toddoba aayadood oo kala tagsan aad ka soo qaadato ama dhowr suuradood aad midba aayad ka soo qaadata inay iska bannaan tahay ayaa asaxa buu leeyahay oo la caddeeyey fa in cajaza haddaba hadduu ka caajizo qur'aankii kulli ahaanba ataa bidikrin dikri ayuu la imanaya walaa yajuusu mana banaa naqsu xuruufi lbedeli bedelka kaa faatixada kaa dikrigaa faatixada ka bedelkaa xuruufdiisu inay ka nusqaantaa ma banaana can ilfaatixati faatixadi fil asaxi asax haddaynu qabanno fain lam yuxsi shay-an haddaanu waxba wanaajin ahaynina waqafa qadra alfaatixati faatixada qadarkeeda ayuu ugu istaagayaa waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu ka cajizo qur'aankii dhammaantii hadduu waxba ka garan waayo ataa bidikrin digri kale ayuunbuu la imanayaa tahliil iyo tasbiix iyo taxmiid subxaan allah alxamdu lilah laa ilaha illa dikrigii kale uu garanayo ayuunbuu la imanayaa mana banaane buu yidhi in xuruufda bedelku yacni kan faatixada lagu bedelaye ama qur'aanka ah ama keyrkii ahee dikrigaa markaanu qur'aankii haynin inay xurufdii faatixada ay ka nusqaantaana ma banaano fil asaxi haddaan qabanno sidii aanay u banaanayn in aayaadkeeda laga nusqaamiyaba xurufdeedana waxay ku sheegeen boqol lix iyo konton xaraf marka bisinka lagu daray waliba qirada maalik ee maaliki markaa naa la akriyo yani waa inaanay intaa xurufdu aanay ka yaraanin muqaabilulasaxaa ka soo horjeedaa wuxuu leeyahay yejuus sabcu aayaatin aw sabcatu adkaar aqala min xuruufi alfaatixa war waxa iska bannaan toddoba aayadood ama toddoba dikri oo faatixada xurufdeeda ka yar cusri ayaa ku jira haddii la yidhaahdo ha la tiriyo ha la isleekaysiiye yani waa in toddoba aayadood uun oo qur-aan ay ahaadaan ama markaa toddoba dikri uun waa inay ahaadaan buu isagu leeyahay fain lam yuxsin shay-an haddii aanu waxba wanaajinaynin digri iyo ducadtoona garan maayo qur'aanna garan maayo waqafa qadra alfaatixati faatixada qadarkeeda ayuunbuu istaagayaa siduu yani u haysta isagu melihiisa faatixada in lagu akriyo intaa in lagu mutaagnaanaya lanno kaas ayaa isaga waajib ku ah fii nafsi intaas inbuu istaagaya halkaa waxaan ka fahmaynaa yani qofka salaadu inaanay sina kaga dhacaynin waxbaba hadduu garan waayo waxaa laleeya intii un ha taagnaado marya hadduu waayo sida inoo iman doontaa dee waynu curyaanin ku tukadaa ama ay ka wada najaasa waynu qaawili ku tukadaa murux halkaa waynu istaagaa markaa salaadii sinaba qofkii yani inuu uga taga lama ogola innagun bay walaalayaale nala fududay salaada wa yusanu waxaa la sunneeyaa caqiba alfaatixati faatixada dabadeed aamiin ayaa la sunneeyaa khafiifata almiimi xaal miimteedu aanay shadnayn bilmaddi weliba madna lagu akrinayo wayejuusu waxa banaad alqasru gaabinina waa bannaan tahay wa yu'aminu waana taamiinsanaya maca taamiini imaamihi imaamkiisa aamiintiisa ayuunbuu la taamiinsanaya isna wayajharu bihi waana kor u qaadaya fil adhaari adhar haddaan ku soconno kor baan u qaadaya waxau leeyahay sheekhu waxaa la sunneeyaa faatixada dabadeed caqiba alfaatixa faatixada dabadeed yacni caqibkaana mar alla markuu dhammeeyaba inuu ku daba qabto macnaheedu ma aha waxooga yar ila waa kuwa ilaa sakitaad baa sunnaha yani waxooga yar inay u yar kala dhexaysiiyo qofku yani waa shay iska sunnaho iska wanaagsan adugu markuu faatixadii uu dhammeeyo ee weliba in yarna uu iska yar aamusnaado waxaa la sunneeyaa aamiin inuu yidhaahdo ama markaa qofku salaadha ku jira ama yaanu ku jirin welibana salaada ayaa sunanimadkeedu uu sii adag yahay lanno xadiida ayaa markaa rasuulka sala allahu alay wasalam ka sugnaaday ee wuxuu hi waxaan ku tukaday wayl ibnu juxri aya wuxu hi rasuulka dabadiisa ayaan ku tukaday waladaalliin markuu yidhi dabeed ayuu aamiin yidhi oo weliba sawdkiisana kor ayuu ugu taagay buu yidhi waxaana rasuulku sal l sl kaluu yidhi marka imaamku imaamu yidha idinkuna aamiin dhaha leanna qofka iswaafaqaan taamiintiisa iyo taamiinta malaa'igta waa loo dambi dhaafaya dembigiisa wixii horreeyey ayaa loo dhaafaya markaa haddaba wuxuu yidhi khafiifat almiimi bilmaddi wayajuusu lqasru aamiin waa in miimteeda la khafiifiyo oo aan la shadin mad iyo qasri labadabana waa ku banaaya aamiin yani waxa wey waa madki waa dheeraynta amin amin yani waa in amin baan la ogolayn in la mado iyo in la gaabiyaba amin amin in la gaabiyana way banaanta wayajuusu lqasru in la gaabiyana way ma macnihii ayaan u dhimaynin haddii laakiin sida aynu u badanay inagu weeyaane haddii lana mado lana shada markaa oo aamiin la yidhaahdo bimacnaa macnihi ay lahayd buu ka baxayaa leanno waa ismu ficil imika allahuma astajib ilaahw aqbal weeye markaana maxay noqonaysaa qaasidiina kuwa u qasdinaya macnihiiba way ka baxaysa markaa qaasidiina ileyk markaa laxni ayay ku tilmaameen culamada qaarkood nashaad munkara ayay ku tilmaameen laakiin salaaddii kuma buraysa bay yidhahdeen haddii xataa saa la yidhaahdo marka aamiin iyo aamiin wa yuaminu maca taamiini imaamihi waxaanu aamiin u odhanayaa imaamkiisa aamiintiisa ayuunbu isna la aaminsanayaa kana horaysiin maayo kana dambaysiin maayo markau imaamku dhammeeye aamiin uu yidhaahdo ayuunbuu maamuumkina u raacinaya inuu ka horaysiyana lama ogola inuu ka dambaysiiyana lama ogola inagu waynu ka horaysiina wayajharu bihi waana la jahrayaa ma'muumku salaaddii jaariyadda ee fil adhari adhar haddaan qabanno isagoo dee imaamkiisa raacaya salluu kamaa ra'aytum an usalli muqaabilu adharkee qowliga ka soo horjeedana wuxuu leeyahy mee waa siraysanayaa sidii adkaartii kalaba say ahayd wuu siraysanaya wa tusanu waxaa la sunneeyaa suuratun suurad baa la sunneeyaa bacda alfaatixati faatixada dabadeed ilaa fi thaalitati waraabicati ta saddexaad iyo ta afraad mooyaane fil adhari adhar haddaan qabanno qultu waxaan i haddaan nawaawi ahay fa in subiqa bihimaa haddii labadii hore waxaan leeyahay tii dambe iyo tii tii saddexaad tii afraad haddii lagala hormaro qara'ahaa suuraddii wuu akrinayaa fiihimaa labadooda dhexda ayuu ku akriyaa cala nasi naska haddaynu ku soconno wallahu aclam walaa suurata suuradi lilma'muumi ma'muumka umay sugnaanin bala yastamicu waa dhegaysanayaa ee fain bacuda hadduu fogaado ow ama kaana siriyatan salaadu ay tahay mid siriyo hoos loo dhigo qaraa fil asaxi asaxadaan qabno u akrinaya waxa uu leeyahay sheekhu waxaa la sunneeyaa ninkii imaamka iyo kii keliyii iska tukanaya iyo suuratun ayaa loo sunneeyaa bacda alfaatixati faatixada dabadeed suurad ayaa loo sunneeyaa ilaa fi thaalitati waraabicati fi ladhari haalisada iyo raabicada mooyaane yacni labada ragcadood ee hore waxaa loo sunneeyaa faatixada dabadeed suurad in la akriyo ayaa la sunneeyaa wa tusanu suuratun baa la suneeya bacda alfaatixati faatixada dabadeed suurad la akriyo ilaa fi thaalitati waraabicati fi ladhari ta saddexaad iyo ta afraad ragcadda saddexaad iyo ragcadda afraad mooyaane labada ragcadood ee hore waxaa la sunneeyaa in suurad la akriyo fil adhari adhar haddaan qabanno nawaawi ayaa haddaba wuxuu yidhi waxaan idhi fain subiqa bihimaa haddii lagala horan maro